الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب walaalayaal sidaynu hore u sheegnay adduunyadu waa iska imtixaan dhib iyo dheef labadaba waa la isku imtixaamaya wabalownahum biاlxasanaati wالsayi'aati lacalahum yarjicuun nimcadana waa la isku imtixaamaa iyo baraadhaha iyo barwaaqada dhibta iyo masaa'ibtana waa la isku imtixaamaa sirtuna waxa weeye baa ilaahay yidhi lacallahum yarjicuun inay dariiqa dib u qabsadaan oo alla ay u noqdaan oo ay u toobad keenaan baa looga jeedaa waa run imtixaan weyn baa maanta caalamka ka socda oo aan u kala eegin xanuunkaasi kani waa madax kani waa kii la maamulayay raciyad ahaa kani waa mid ladan kana waa mid saboola oo caydh ah kani qaarad iska sabooluu degan yahay kana qaarad horu martay ayuu degan yahay mid aan u eegin ayaa caalamka ka dhacay waxaa muhiima mar walba walaalayaal wacyigelintaynu wadnay aragtida islaamku uu ku bineeyo arrimaha in aynu mar walba wax ku binayno aragtida gaal iyo muslim ku kala duwan yihiinna waxaa weeye marka ay dhibi dhacdo ee alla keeno ila ilaahay baa keenay hadday gacanteenna ku jirto innaga oo awood aynu leenahay xanuunna maynaan is aragneen faqrina ismaynaan aragneen gebowna ismaynaan aragneen geerina ismaynaan aragneen loo taliyayaal baynu nahay innaga waa laynoo taliya ilaah qaadira ayaa inoo taliya awooddii caalamkuna waxay way muuqatay walilaahi mulku الsamaawaati wاlardi ilaahay baa caalamka ka taliya mulkigeedana isagaa haya ciidankiisii ciidan yaroo ka midana caalamkii intuu u soo diray alleh ayuu iska soo gelayaa caalamka halkuu doono isagoona albaabka soo tumi meeshu doono iska fadhiisanaya dalku doonana tegaya qaaraddu doonana tegaya cidu doonana uu jiidhaya ilaahay sababtiisa isagoo aan fiise ka dalbanayn waxa uu kala jaray socodkii iyo isu socodkii caalamka ilaahay dartii iyo ogolaanshihiisa waxa uu khalkhaliyey oo uu jilciyey dhaqaalihii caalamka ummadda muslimka ah markay halkaasi marayso iyo ummadda aan muslimka ahayn farqiga u dhaxeeyaa waxa weeye fahamka masalada marka imtixaankaasi dhaco fahamka laga qaadanayo iyo sida loo dabaqayo ilaahay baa inoogu sheegay qur'aankiisa ilaahay waxa uu yidhi marka aanu imtixaano keenno sirta aanu uga jeednaa waxa weeye in dadku ilaahay u tadaruco oo ilaahay u soo noqdo oo tubta saxdaa uu qabsado nebi maxamed bay dhibeen gaaladii quraysheed dabadeedna nebi moxamed waa uu la yaabay nimcada uu wado iyo halka ay qoladani ka taagan tahay deedna nebiga oo ilaahiisu u naxariisanayo ayaa tusaale ummadihii ka horreeyey ah ayuu u soo qaatay fii suurati alancaam ilaahay wuxuu idhi walaqad arsalnaa wallaahi laamulqasam waxaan ku dhaartay anaa isku dhaartaye qad arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin min qablika ummado adiga kaa horreeyey baanu waxaanu u dirnay hee rusulan rusul baanu u dirnay nebi maxamedow gaalo waa isku nooc qaar kaa horreeyey haddaad kuwan la yaaban tahay tusaale iyo tasliye laabta aan kuu qaboojinay arrinkanayna inaadu kugu gaarahayn aada ogaatiye waanu dirnay imaamu dabari tafsiirkiisa wuxuu leeyahay dabeedna hee fa amarnaahum wanahaynahum ayaa u qadaran waa awaamir baanu sinay waxaa fuliya war waxaana iska daaya dabadeedna fakadabuu wakhaalafuu way beeniyeen oo way khilaafeen dabeedna imtixaan kooban ayaanu ku qabannay faakhadnaahum biاlba'saa'i waاdaraa waxaanu ku qabannay imtixaan ah inaanu xaggii nafta iyo xaggii xoolaha iyo ceeshka ka soo gallo maciishadii bilba'saa waxa weeye faqri iyo busaarad baanu ku sallinay ceeshkii iyo maciishadii iyo noloshii baanu ciiri ku yaro gelinay imtixaan kooban iyo wadaraa xanuuno iyo jirooyin baanu ku sallinay sirtuna waxa weeye lacallahum yatadaracuun bal inay yidhaahdaan ilaahay dariiqiisa dib u qabsada war waad qaldanteene khadkaa qaladkaa ka soo noqda oo ilaahay isu dhuldhiga oo ilaahay ka cabsada sirtu waa intaa dadkii la doonayay inay arrinkaa qaataan ayaa ilaahay wuxuu yidhi nebi moxamed isaga oo la hadlaya falowlaa id jaa'ahum ba'suna fahalla taxdiidiya alla may markii ay arkeen ciidrigaa la geliyey caafimaadkoodii lagu soo duulay ee caafimaadkoodii wax gaadheen ama busaaradaha iyo dhaqaalihii wax ka taabteen may tadaracuu ilaahay u noqdaan oo ay ilaahay isu dhuldhigaan haye culimmadu maxay dhahn famaa khashacuu walaa tadaracuu tii la khushuucna lagama helin tadaruc iyo ilaahay isu dhuldhigaan iyo ilaahay u noqdaanna lagama helin maxayse ka qaadeenba walaakin iska jir qasad quluubuhum qalbigiibaa sii engegayba qalbigii baa dhagax sii noqday ilaahayna qur-aankiisa muxuu uhi fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri اllah hoog wuxuu u sugnaaday kuwa qalbigoodu dhagaxa noqday ilahay uu noqon waaye alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllah war miyaanay dhowaan mu'miniintu wakhtigii ilaahay ay u noqon lahayn ay khushuuci lahaayeen markay taasi dhacday dhib baa lagu qabtay xanuunaa lagu qabtay arsaaqdii baa lagu yareeyey markay taasi dhacday ee ay taa ku soo noqon waayeen ayaa dhinac kale haddana imtixaankii loo saaray oo xaggii barwaaqada haddana loogu dhuftay masaa'ibtaasoo dhanna waxaa qalbigaa engegay iyo shaydaan oo ka hor istaagay in ilaahay u noqdaan baa ilaahay yidhi walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum الshayطaanu maa kaanuu yacmaluun shaydaan baa balaayo u qurxiyey iyo dariiqana hayaan falamaa nasuu maa dukiruu bih markii ay ka dhaqaaqeen wixii lagu waaniyey ilaahay u soo noqda war kitaabka ilaahay eega war ambiyada raaca wixii lagu waaniyey hee imtixaan kalaa bilaabmay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin albaabadii khayrka oo dhan baanu haddana u furnay kuwii nimcada oo dhan baanu haddana ku sii daynay oo markii hore ka xidhnaa caafimaadkii ka xidhnaa caafimaadkii baanu u furnay busaaradii iyo fakrigii iyo dhaqaalihii hoos ugu dhacay dhaqaalihii baanu u furnay waan u furnay nimco oo dhan baa ilaahay yidhi xataa idaa farixuu bal inay soo noqdaan may soo noqon xataa idaa farixuu waaba kibreenba badiruu wa ashiruu annagaa waxaan keennay annagaa caalamka ka talina annaga annaga annaga bay badiyeen ilaah halkay uga soo noqon lahaayeen ee ugu shukriga naqli lahaayeen waaba sii kufriyeenba waa isla dhaceen wa ucjibuu way isyaabgeliyeen markay taasi dhacday ayaa ilaahay wuxuu leeyahay akhadnaahum baktatan si kedisa ayuun baanu u qabannay ciidankaygu baanu si gaara u soo dirnay meel aanay ka filan baanu ka soo gallay faidaa hum mublisuun waaba iyagoo quustay aayisuuna min alkhayri kulli khayrba way ka quusteenba waa baaba'ayna waa burburayna waa la baaba'ay caalamkiiba waa isku daatay waa iyagoo quustay faqudica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu cidhibtoodii baa la jaray ilaa kii ugu dembeeyey waa cidhibtoodii baa la jaray baa ilaahay yidhi nebi maxamed baa leeyay kuwaasaa caalamka soo maraye ha la yaabin kuwan kuwii loo nicmeeyey baa ka sii daray markii dhibta lagu qabtay may noqon inkastoo mararka qaarkood qur'aanku inoo sheegay qaar soo noqdayna markii dhibta lagu qabtay laakiin wala la yaab dawadu waxa weeye markaynu inagu wax aragno dad muslimaynu nahay inaynu xagga ilaahay u jeedsano asbaabta ta ugu weyn waxaynu ka dhigaynaa inaynu ilaahay u noqonno caalamkan isagaa ka taliya caalamkan isagaa maamula siduu doonana u hagaya siduu kuu yidhi haddaba u dhaqan tadaruc baa la doonaya tadarucu muxuu yahay haddaba waa inaad ilaahay u hogaansanto waa inaanad ilaahay ku madax adaygin waa inaad ilaahay barido waa inaad ilaahay u khushuucdo inaad ira- ilaahaaga arrimahaaga u sheegato waana da'bu الصaalixiina wاlambiyaa ambiyada iyo cidda wanaagsan waa dariiqay maraan ambiyadani waa tusaale bani aadamkii tusaale ka mida weeye oo la tusayo sida loo dhaqmayo ee ilaahay loogu xidhmayo inay ummadda tusaan markaa dhibna way soo mari jirtay dheefina way soo mari jirtay labadaba sidee ay ugu dhaqmeen baa la doonayaa inaguna inaynu u dabaqno tusaale ahaan xanuunnaa soo maray caalamka ubad la'aan baa soo martay dhaqaale xumaa soo martay allahuma salli ala shadaa'id iyo arrimo kaloo culus baa soo maray sidee ayay ambiyadu markay arrimahaasi ku dhaceen maxay sameeyeen siday ilaahay ula dhaqmeen siday xaaladii maxay ka faa'iideen tajaarib siday si noloshoodii wax uga bedeleen nebiyullaahi ayuub calayhi salaam qur-aanka waad ku aragteen qisadiisa xanuun baa lagu sallida khatar ah oo intaasoo sannadood haye waa sabray horta ilaahayna waa beryey magacyadiisuu ku beryey dhibtayga dulqaad buu yidhi ilaahay ow adiga ayaan arrimahayga kuu bandhigtay ilaahayna waa ka qaaday waa tusaale cad waayuuba id naadaa rabbahu annii masaniya duru waanta arxamu الraaximiin faاstajabna lah fakashafna ma bihi min dur waaataynaahu ahlah wamislahum macahum raxmata min cindina wadikraa lilcaabidiin rabbigii buu beryey isagoo jidhkiisa xanuunka ka muuqda aada yaabayso ma quusan in ilaahay ka dulqaadayo wuu ogaa ubadkiisiina ilaahay uu siiyeyna waa laga qaaday adduunkiina waa laga qaaday xanuun culusna waa haya ummaddii oo dhanna waa ka carartay xaaskiisunbaa dul joogta wuxuu yidhi annii masaniya dur ilaahoo dhib baa yaro taabatay xoogaa xanuuna i gaadhay baliyo baas baa igu dhacay musiibaa igu dhacday muu odhan waxa i taabtay oo isoo gaadho oo i asiibay dhib baan yaro dareemaya waanta arxamu araaximiin cid naxariisata ka ugu naxariista badanna ilaahow waa adiga yaa rabbi iga dulqaad dhibta xanuunadan iyo dhibtan ilaahow iga dulqaad ilaahay muxuu uhi faاstajabnaa lahu waa ka aqbalnay ducadiisii fakashafnaa maa bihi min dur dhibtiina waa ka faydnay allah inaga faydo caalamkaa ka fayd ubadkiina waa u soo celinay waanigi hore u fasirnay khudbado hore ubadkiisiina waa loo labalaabay weliba arrinkaasi arrin lagu cibro qaato weeye wadikraa lilcaabidiin nebiyullaahi yuunus ayaa dacwad iyo diin dadkiisa ugu baaqay way rumayn waayeen wuu ka cadhoodo wuu ka dhaqaaqay ilaahay waxa uu doonayay inaanu ka dhaqaaqin iyaguna markii iyag isaguna markuu u taag waayo buu ka dhaqaaqay dooni buu iska raacay doonidii sidaynu la soconno waa tii doonidii qaadi weyday dadka deedna la qori tuurtay isaga ayay ku dhacday baddaa lagu tuuray fanaadaa fi اظulumaat waxaa hortu liqay xuut baa liqay wadhannuuni waaba loogu magac dareba kii xuutku liqay kalluunku liqay nimirigu haddii uu liqay waxa uu yihi fanaadaa fi اظulumaat baa ilaahay yidhi wuxuu ka dhex dhawaaqay mugdiyo iyo gudcurre dhexdood buu ka dhawaaqay gudcurkii habeenkii gudcurkii badda iyo madowgeedii iyo calooshii uu ku jiray ee kalluunka weyn saddexdaasu ka dhex dhawaaqay xaaladdu meel adag bay maraysaa fanaadaa fi اظulumaati an laa ilaaha ilaa anta towxiid ilaah buu qiray ilaah la caabudaa oo xaq lagu caabudaa ma jiro awoodna leh oon adiga hayn subxaanak xumaan oo dhan ilaahu adaa ka hufan xaguu ka leeyay halka aad arkaysu ka dhex leeyay innii kuntu min alظaalimiin kuwa dulmiga sameeyey qaladka galay baan ahay faاstajabnaa lahu ilaahay waa ka aqbalay buu leeyahay wanajaynaahu min algami dhibtii uu ku jirayna waa ka faydnay markaasaa ilaahay wuu inoo bushaareeye wuxuu ihi sidaa aanu u badbaadinnay kuma nebiyullaahi yuunus وكذلك ننجي المؤمنين مؤمنين تنوى بدبادين إن طريقة صحراء أيام بيضوا مرتين هذين مران أخيرا وقبل قبل وحن والله الكسو قبل قبلين إياه wakhtigan waxay nala gudboon xaaladuhu markay adkaadaan weliba markaad innaga ayna eegto alxamdulilah nicmo badan baynu ku jirnaa waxay nala gudboon inaynu ducada badino qof weliba inuu noloshiisa dib ugu noqdo war salaadaada dib ugu noqo sadaqadaada dib ugu noqo cibaadadaada dib ugu noqo alla barigaaga dib ugu noqo ilaahay unbaa dhibta qaadi kara caalamkaa maanta uu sidaa adag ugu dhacay xataa madaxdoodii aan islaamka ahayn qaarkood kelmadaha ku dhawaaqay arrinkii farahuu ka baxay xagga samada tii doctorka amin kadhawed inoo sheegayey xagga samada un baan u dayay ilahay baan u daynaynaa bay idhahay arrimaha waa cajiibe awood ilaahay baa meeshan ku jirta ilaahay awoodda lahaa ayaad adigu rumaysantay ilaahay awoodda lahaa ayaad amarkiisa qaadanaysaa sidaa darteed waxaynu ula dhaqmaynaa walaalayaal inaynu ducada badino inaynu qur-aanka badino inaynu dikriga badino inaynu xaaladeenna dib u eegno inayna ilaahw dhibtan naga dulqaad inaynu idhaahdo ilaahw dhibtan ummadda ka dulqaad inaynu idhaahdo taynu kula dhaqmaynaa taa weeye uma saluu wasalimuu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam imtisaalan liqowli اllahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم نجنا من كرب الدنيا ونجنا من كرب الآخرة اللهم يا الله اللهم يا رحمن احفظنا بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق آمين آمين آمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين